janraaido sida wadajirkay u qabteen wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sebriye iyo qaybsamaha midowda afrika amisom faranseeska madeero wuxuu daba socday iska hor imaad dhowaan dhex maray ciidamada midowda afrika amisom iyo kuwa nisa ilinka laga galo garoonka muqdisho saddex iyo labaatankii bishan februari u qaybsamaha midowda afrika amisom faranseeska madeero ayaa shirka jaraa'id ku sheegay in amisom iyo ciidamada qalabka sida ay yihiin hal howlgal ujeedkula yahay sidii loogu guulaysan lahaa al-shabaab unfortunate uh, incident happened, which we frankly regret. I wanted shil nasiib darraa ayaa dhacay dhab ahaantii waanu ka xunnahay waxaan rabay halkani aniga oo ay ugu wareegsan yihiin hoggaanka ciidanka taliyaha booliska iyo asxaabta aan isla shaqayno ee la tacaalo amniga iyo sharuucaha si aan hoosta uga xariiqno in amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliya oo ay halkani ku matalayaan nisa s n a iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida wasaaradda difaaca arrimaha gudaha iyo amisom waa hal mid ah waxaanu u wada jirnaa hal arrin sidii al-shabaab looga guulaysan lahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa sheegay shilkuu ku dhaah si aan ku talaga lahayn haddana ay socdaan baaritaano ay wada fulinayaan amisom iyo dowladda soomaaliya kaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfo ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn ayuu labada ciidan uga dhex dhacay waxaanan isla garanay ka dowladda soomaalida iyo amisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato waxaan kaloo isla garanoo aad iyo aada muhiim u ah in ciidamada kala duwane soomaalida ama nisa ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama boliiska ha ahaadeen howsha ay hayaan iyo howsha amisom hayso ay isu yihiin howlo iskaabaya ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa muqdisho ka geystay shilal kala duwan oo dad ay ku dhinteen waxaase tani ay tahay markii ugu horraysay oo iskahorimaad toosa uu dhex maro ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho